barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m yada geeska afrika
waa arbaca bisha maarj waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelannay qaar ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata cadayga deeoon iyo socod badan iyo rafaad iyo waxyaaba noocaasoo kala kulmaysaa iyo in dee wax walba adoo geedaha ku dhex jira waxa laga yaabaa inta waxyaaba badan aa kala kulanto sida bahalla dhul socod iyo waxyaaba noocaas wallahi waa iska jirtaa laakiin annaga wax dhibaatooyin noocaasa weli lama kulmin oo ilaahayba weli nalama kulansiinin sidoo kale waxaan idiin haynaa wiil dhallinyaro ah oo lagu naanayso idaacadda wareegta oo ka shaqaysta magaalada muqdisho wuxuu ilaahay hibo u siiyey in uu metelo codad kala duwan
siyaasiyiinta ayaan codkooda iska dhigi jiray qaabkay u hadlayaan xataa dhawaaqa xabadda xataa marmarka qaar waa sameeyaa haa ilaa iyo hadda dhawaaqa xabadda ayaan wax yarkaa maqashiin doonaa
salaamaad dhinaca heesahana barnaamijka maanta kama maqna
markaad iga maqnaatide mugdi imeen xunaan maraay markaad iga maqnaatide
waayo waayo waad caashay dib inagu celisay maanta
aad iyo aad aad iyo aad qodobadaasi iyo kuwo kaleba dhegaystayaashu waxay ku maqli doonaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta aanse ku bilownee dhinaca wararka dowladda maraykanka ayaan weli xaqiijinin in duqaymihii xagga cirka ee toddobaadkii hore ka toddobaadkii hore dhacay lagu dilay mas-uul sare waa mas-uul kale oo sare oo ka tirsan kooxda daacish laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ee bentagonka ayaa sheegaysa inay rumaysan yihiin in ninka ay dhalashadiisu tahay dalka georgiya ee la yidhaahdo tarkhan batisashi sidoo kalena loo yaqaano cumar al shishani lagu dilay weerar bishan maaj afarteedii ay qaadeen diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha la soconin oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yidhaahdo shadashaah ee ku yaala waqooyiga galbeed ee syriya ee ay hadda gacanta ku hayaan siryaanka kurdiska ah laba iyo toban kale ayaa sidoo kale la rumaysan yahay in lagu dilay weerarkaasi malaayiin qof oo ku nool dalka indonesiya ayaa la kulmay qorax madoobaad dhammaystiran maanta oo arbaco ah dadka la socda cimilada iyo libanax cilmiga xidigiska ayaa sheegay in arrintani ay salka ku hayso iyada oo dayaxu uu soo kala dhex galay dhulka iyo qoraxda tuulooyin iyo magaalooyin badan oo laga arkay qorax madoobaadkan baahsan ayaa u dareeray in ay tukadaan salaada xilligan oo kale la tukado gaar ahaan marka qorax madoobaadka ama dayax madoobaadku u dhaco
barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna la socotaan oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciil ow dhallinyaradu mar haddii shaqo la yidhahdo shaqo waa sharaf noocii doontaba ahaatee dalka kenya ayaan waxaan ku maqli jiray mararka qaar dad meelaha qaar ka ganacsada markaad shaqadooda dadka qaar ile waa aragtay dad badan hadduu qofka shaqo wanaagsan haysto kale qofka kale shaqada kala haysto uma haysto inuu shaqo hayo waxay u haystaan inuu maaragtay ay duruufi baday laakiin dadka kenya jooga gaar ahaan dhallinyarada shaqada way ku faanaan waxay idhahdaan kaazine kaazi macnaa shaqo waa shaqo marba hadday lacag iga soo gelayso shaqo waa shaqo maraykanna waa nugu nimi oo shaqo waa shaqa nugu nimi shaqo waa shaqo marba haddii mishaarka uu kaa soo gelayo oo biil lagu siinayo oo ay lacag kaa soo gelayso waa shaqo marka dhallinyaradan hadda ku sugan magaalada laascaano ee cadayga ka ganacsada masaafo dheer bay ogolaan baa la yiri inay cadaygii soo guraan marka imisaad arki jirta adoo magaalooyinka jooga caday dhalinyaro ku raran tahay oo maantoo dhan lacaga laga siinayo welibana lacag badanna aan ka helayn waxaa laga yaabaa der dhalinyaradan uu soo wareystay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood oo kale wuxuu yidhi ilaa toban kilomitir ayay lugayaan ayay macnaa u doontaan cadayga marka waxaa laga yaabaa mararka qaar qayb badan oo ka mida waa lugayaan waxaa laga yaabaa mararka qaar waxay helaan gaadiid gacan siiya waxaa laga yaabaa mararka qaar inaani helin haraad iyo socodka intaa leeg waxaa laga wax badan inaan ka helin wiilkaa dhallinyarada laakiin een, waxaasoo dhan waxaa aadka uga sii muhiimsan mataqaana ismaaciilo hee mar haddii qofku uusan gacanta horsanayn uusan shaxaad uusan dadka weydiisanayn waxaa sharaf ugu filan qofkaas inuu shaqaysto mid- midkaas intay dhibkay dhibkii la doonaba ha ka soo gaaro masaafaduu doonaa ha maro wixii la wixii la doonaba ha ka soo galaan marka shaqada mar haddaad shaqaysanayso nooca doonta ku bilow farajullahi qariib albaabkii ilaahay weefuriye ilaahay irdiisna ood masaarnan baa la yidhahdaa marka dhalinyaro kala duwan ayaa masaafo dheer waxay u galaan in ay u lugeeyaan si ay usoo guraan cada islamarkaana ay ku dhex iibiyaan magaalooyinka waaweyn wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay oo la sheekaystay qaar ka mid a dhalinyarada iibisa cadayga iyo kuwa dadka miisaama oo ka shaqaysta suuqyada laascaanood cawil cabdiqaadir cali waa nin dhallinyaro ah wuxuu ka midka yahay dhallinyarada iibisa cadayga cawil waxa uu ii sheegay in uu had iyo jeer iibiyo cadaygani uuna u aado meel gaadhisa ilaa toban kilomitir baabuurta ayuu soo raacaa muddo sannada ayuuna ka shaqaynayey magacaygu waa cawil cabdiqaadir cali in waxaan ka shaqaynayay idaacadaygan magaalada laascaano gudaheeda bal iga warranaa cabdiqaadir xagga noloshaada iyo ka shaqaynta cadayga bal xaalkooda iga warran maadaama nin dhallinyarayaad wallaahi waa iskaga nolol maalmeedkana waa ka helnaa aad iyo aad baan ugu wanaagsannahay gaad u raadisaa markaa doonaysa inaad caday soo gurto wallaahi meel ilaa masaafo ilaa soddon kilomitir ilaa shan iyo toban meelahaas oo kale qiyaas ahaan haa oo sidee u raadisaa bal qaabkaad u doontay iyo sidaad u soo gurtay iyo dhibtaad u martay hore dhibtaad u martay bal iga warran wallaahi dhibkiisa waa iska fara badan yahay waxaa wax- wax- aad waxaa kala kulmaysaa waxyaaba aad u fara badan oka dee oon iyo socod badan iyo rafaad iyo waxyaaba noocaasoo kala kulmaysaa iyo in dee wax walba ah, adoo geedaha ku dhex jira waxa laga yaabaa inta waxyaaba badan aa kala kulanto sida bahalla dhul socod iyo waxyaaba noocaas wallaahi waa iska jirtaa laakiin annaga wax dhibaatooyin noocaasa weli lama kulmin oo ilaahayba weli nalama kulan siinin Marka mar waxaa dhacaysa inaad dee masaafo dheer u marto oo aad gaajooto oo haraad iyo aa way dhacdaa laakiin inta badan waxaana caawiya dadka tuulooyinka degan iyo boqoladan baabuureyda oo aad iyo aad garab noo siiya mar walba Een, sheeko badan baa jirta oo cadaylayaasha laga Maya, taa dadkaas la dhex maro waa waxaan waxba- waxba kama jiraan waay wakaade fikirka ayaa idinka baafiyey baas leeda oo dadka arrinka
Dee fikirka magaalada oo dhan baa iska wada qabta oka Ka maxaa arrinka maxaa loo saabeynayaa bay kula tahay dee waxaa laga yaabaa qofka isagoo kululoo buuqsan oo xilli daacadceeda kulul soo maray in dee qofkii wax wax ka raadinayo irsaaqadaas wax ka dayayaa inuu qof dee si fudud wax kaga qaato ee dee qofkii isagoon weydiininba haddii la doono dee qofkiina waxaa laga yaabaa isagoo kulul haddii wixiisi la qaato inuu iskaga xiraamo dee qof haa saas wey magaalada oo dhan bay ku wada jirtaa haddii la iska dee cadaylayaashu waaba qaar aan caadi ahayn bay ku leeyihin oo isku waalwaalanba oka dadkaa fikraddaa iska aaminsan marka cadayga ka hor markaa iibinaysaan imisaa ugu yar cadayga dee marmar waxaan siisanaa saddex marmar labo sidii daa qof walba oo qof walba inta karaamkiisa uu wataan wax kaga siina ma wax baax noo go-an ma jiro saa qaas ahaan markaan tayda kaala hadlo dee qof walba hadda dhallinyarada qof walba muslim noo socdo suu wax iiga iibiya dhahun baa uga iibiyaa wax baaco ii go-an ma jiraan Een, hadda waa xilli habeena een, gudaha magaalada laascanood baad ku iibinaysaa haa haa waa iftiin aad u wanaagsan oo dee macnaha intaan leerarkan la keenin ka hor meelun baan isugu tegi jirnay laakiin hadda oo leerarkaana loo keenay qof walba dee meeshu doon wax iskaga iibsadaa oka haa ka warran een, xagga nolosha ma ku maaraysaan caadi alxamdulilah wax noloshaan wax dhiba ma qabto cadaygaasaan iskaga maaraysanaa oo kuma nolol maalmeedka waa ka helnaa isugu timaadaan ma jirtaan xarunta cadaylayaasha oo may may iska iska socoto xasan yuusuf waxa uu ka midka yahay sidoo kale dhallinyarada ka shaqaysata gudaha magaalada laascanood xasan sheeko xiisele ayuu iiga sheekeeyey waxa uu si weyn ugu cusub yahay miisaanka dadka la saaro Een, xasan bal iiga warqadan shaqadan waana waa ku uslubahay marka shalay maantaan joogaa oo aan ku shaqaynayo waa cabirkii miisaankii manaa qof ii shid intaa ay dhahay aan shidu waay taas ay igu manaa darneed oo horey ugumaad shaqayn jira horey uma shaqaynin maanta ma shalay maanta igu horeysa shaqadan maxaa ku dooratay in dadka la miisaamo Een, bal iga war Wa- wax kale hadda aan hayo ma laha iska intaa baaqmunday lahayd waa iskaga shaqeeyaan sire manaa
marka dadka ku yimaada ka war oo isku miisaan baa misoo kala duwan yahay waa kala duwan yihin miisaanka ninba si waaye nin konton u noqdaa nin konton iyo shan u noqdaa nin lixdan u noqdaa ninba si maxaan u dhacay dad badan oo manaa waxaa intaas zaa'id ay igu go'day manaa shan kiila ay igu go'day lix kiila ay igu go'day dhahay badan waa arkay haa manaa miisaanka manaa waa qalad ku noqso meeshiisuu taagan yahay waa miisaankan waa qalad ku noqsade meeshaadan taagan tahay waa waa kane mar labaad ku celi haddii ku noqsado waa iska meeshiisa taagan yahay marka waa mar- markaasuu qanaa asna iska baxaa waa dadkeebay u badan yahin dadka noocaas oo kalea waa iska dadkan dhallinyarada iyo nimanka oo dhadhaxaadka
ka warran noloshaada ma ku maaraysaana nolosheeda alxamdulilah shalay maanta oo anaa waxaan waa ka helay caruuraan la yeeshay shan wiil aan la yeelay maasha allah allah miisaankan waan fuulaa een, waa iscabbiraa marka aad buu ficay inaad miisaankaaga la socotid waa muhiim weeyaan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laasaanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan een caashay waxaan maqli jiray wax badan idaacadda wareegta laakiin wiilka naanaystiisa idaacadda wareegta ma laha ah Hay, waa loogu magac daro idaacadda wareegta la yidhahda haye isagoo iska socda waxaad leedahay kaalay een, ismaaciil farjar een, iyo idaacaddii dhallinyarada iishid waa kuu shidaya haye haye kaale haye codka caashicuudi Marka- maqashii ku maqashiinaya marka waa idaacad iska wareegta marka waa idaacad tun ka saaran halkaas dhabarku ku wataa wixiisa Waa waa cajiib.
boorsidiisu malaha ku sitaa meel kastuu maraa markuu waata idaacadaha marka jidadka aad marayso waata raadi buu raadi kale kuu dhiibaya xaafadaha Aad markay iyo- ka aad shidan yihiin iyo- iyo maqaayadihii meelihii kan isagoo socdo kusoo maraya mawjadba ma u baahnaba haye marka isagu ki- kharash badan kuma baxayo ha isagaa wixii dhan isku ah waxaan aad ula yaabay sheekooyinkiisa waxaa ka mid ahaa codadka matelaya marka Ay.
qaar ka mid a siyaasiyiinta oo kale een waxaa haystaa me- mikrofon yar saan u fahmay maan arkine laakiin saan barnaamij ka dhegaystay mikrofon yar buu wataa mikrofonkaasu codad kala duwan xitaa rasaastan run baan mooday ilaa wariyuhu uu xaqiijiyey
cabadii yuusufday dhihi jireen buu soo xasuusiyey maanta oo siduu wiiqwiiqd uga siiyey xabadahaas alla maxaan kaga badan
waayo waayo dib inoogu celiyey marka maxamuud nuur maxamed waxaana loo yaqaanaa idaacadda wareegta waxaana uu inta badan dadka ku madadaaliyaa mikrofon uu ku duubo codadka siyaasiyiinta iyo mada- ma- dad magac ku leh bulshada dhexdeeda haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay oo waraysigan la yeeshay maxamed nuur dabcan caan bay ka tahay muqdisho xirfadda lagu yaqaanana dabcan waa inaad warqaddan ku qorto magacaaga lambar baad ku qortaa dadkuna way kaa gataan laakiin arrinta ka dambaysa maxay tahay dadku maxay ku jecel yihiin Een, warqadaha horta ugu horeyn waxaa gata dhammaan baabuurta ka shaqaysa magaalada muqdisho caasiyaasha ayaa gata ee, darawallada soomaaliyeedna aad baa u salaamayaa een, ayagaa warqadahayga aad u gato warqaduhu waa kuwa ayaga dan u ah anna dan ii ah Een, calaa warqad darawalladu maaragtay ee, u- ay ku dhejisanayaan baabuurka ee, gaar ahaan maraayadda hortooda ayay ku dhejistaan Ee, waxaa ku qoran magaca idaacadda wareegta qaybta dhexe warqadda waxaa lagu qoraa lambarka darawalka oo dadweynuhu ay lacagta kusoo tuurayaan ma garata marka warqaddii baad u soo daabacdaa magaca waxaad ku qortaa idaacaddaada oo la yidhaahdo idaacadda wareegta muqdisho sidaasay kaa gataan marka halkii warqad imisaad ka siisaa calaa warqad waxaan ka siiyaa ee, maaragtay een, qiimo oo aan saas usii badnayn nus doolaraan ka siiyaa nus doolar ayuu dhiibaan darawallada Een, marka sidaas ayaa ku shaqaystaa maalintii hadda warqadan waxaad dareemaysaa een, sawiro inuu ku yaalo oo gaari maaragtay biyaala ku yaala halkan halkan adiga ku soo wara mikrofon wata aad iyo aad halkana lambarkii baa bannaan Ah, meeshaana waxaa ku qoran oo maaragta waa dareemi kartaa qoraal ahaan markaa fiiriso waa saaxiibka bulshada idaacadda wareegta taas oo macno ahaan samaynaysa in idaacadda wareegta mar walba ay bulshada la shaqaysato waan gartay Eh, caan waxaad ku ahayd eh, eh, eh, dadka dhexdeeda inaad dadka codadkoodaad keentaa gaar ahaan siyaasiyiinta Eh, aad baa eh, eh, dadku ku yidhaahdaan no metal marka horta xaggee maraysaa sheekadii hanka taas
Eh, siyaasiyiinta ayaan codkooda iska dhigi jiray eh, qaabkay u hadlayaan xataa dhawaaqa xabadda xataa marmarka qaar waad keeni jirtay.
waa sameeya haa Hay, ilaa iyo maqashii hadda baa.
dhawaaqa xabadda ayaan wax yar kaa maqashiin doonaa sida aad maqlaysaba Ah, soo dhacaya goobihii soo dhacaya ayaan ayaan iska dhigi doonaa eh, siyaasiyiin baa dadka codkooda keentaa iyo wariyaal eh, eh, qaarkood geeriyoodeen marka eh, haddaan ku horey siyaasiyiinta aad codkooda keento eh, eh, hadallada siyaasadda jeedinaya allah u naxariista madaxweynihii hore soomaaliya marxuum cabdullahi yuusuf axmed ka waran wallaahi waa nin caan ah ninkaas een, codkiisa marka aan bartayna waa maal- xilliga oo talada hayay dalka soomaaliya een, cabdullaahi yuusuf axmed een, ciidamadiisa aad iiga dalban jiray isgoyska lambar afar iyo meelaha ee maaragtay dadku iskugu yimaadaana joogan ciidamadiisa ilaa iyo towfiiq xataa deegaanka towfiiq oo ka tirsan degmada yaaqshiid waa ay jireen marka wadada anoo maraya mikrofoonka ay arkayaan waxay leeyihiin codka ugu badan ay dalban jireen waa madaxweynaha hore soomaaliya een, cabdullaahi yuusuf axmed Cabdullahi yuusuf, allah u naxariisto.
marka codkiis ayaan hadda waxaa iska matalaya bal sidaa aad la socotaan waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan odhanahayaa inay nabadda ka shaqeeyaan baan ugu baaqahaya hadda waxaa la socotaa dowladda yada waa la doortay waxaana laga doonahayaa inaan nabadda ka shaqeyna la doonahaya waan gartay waa mid ka mid a codadkii eh, madaxweynuhu uu kaga hadlayay dabcan eh, xaaladda siyaasadda dalka cabdullaahi dhowaan waxaad ii sheegtay in jacaylka aad qayb ka noqotay ood eh, jacaylku asiibay dadku waxay kuu yaqaaneen idaacadda wareegta laakiin jacaylka sidee buu kuugu dhacay sidee buu u ku- ku- sidee buu kugu soo galay
walaahi horta jaceylka waa kala duwan yahay jaceylka kala nooc waaye jaceylka markii la dhaho een, hal hal maroo igu dhacay qof dhihi kara ma jiro oo soomaaliya jooga dhalinyarada ha noqoto ee wiilasha ha noqdo gabdhaha ha noqotaan ee hal mar jaceylka qofka ku dhac ma jirto aniga dhowr mar ayuu jaceylka isaameeyey oo siyaabo kala duwan ah een, meelo kala duwan ayaan jaceylka kala kulmay een, marka magaalada muqdisho ka mid ah waxaad ii sheegtay in gabar daaqan ladaal jeclaata adigu naftaada bal adiga iyo daaqa maxaad dhex maray macnaha eh, jaceylkaas maasha allah u ahay gabar wanaagsan bay ahayd oo aada u wanaagsan oo eh, maaragtay xagga eh, wanaagga marka laga hadlayo soo dhoweynta dadka qiimeynta macnaha xagga qiimeynta bulshada markaad tiraahdo eh, waa ku jeclahoo kale ma i jeclaan kartid ma ku dhehayso maxaa ugu jeclaato mana i jeclaan kartid Eh, dad dhahayaa jira soo ma iyada ma ku dhehayso eragaas eh, gabadhaas daaqa la dhaho waxaa ku leeda walaalow haye eh, haddaa ay jeceshahay een, waa ku soo dhoweynayaa hadduu ilaahay maaragtay calafkeena isku keen darana waa is arki doonaa haddii aysan isku keen darinna eh, inaa isweynaa laga yaabaa marka dambe gabadhii waa la guursaday saa muddo muddo eh, bil shan bilood saa- maaragtay Ay.
ah, saaxiibo u ahaa jirin waa la guursaday wallaahi waa arrin la yaab leh noqotay laakiin de adiguna waxaad yaab badan ku dhigtay markaad de funaanadii daaqa ku soo qoratay warqadihii daaqa ku qortay eh, habeen kale aad tirid see wuxuu jiree bal mar haddii calafku idin kala geey maxaad gabadh uga harweysay wallaahi bilaa waa arrin la yaab la waay had ka hore dhacday macnaha marka maalintaas gabadha la guursaday oo macnaha calafka oo dhammaaday baa warqad jaceela oo macnaha a- anigu dareenkeyga kaga hadlayo baa waxaan ku soo qoray ee warqad la soo diyaariyo ubax dhinac walba ubax uga yaalo waa tuso warqad markaasay tiri walaalo gabadha waxaa loogu talagalaa hal nin inuu guursadee dhahdano hadda warqaddaa markaa arka aniga dhan waxaa dareema calool xumo ee dhahdano waan gartay caashaygdii goobta wadaraa ka dhacay maxamed nuur maxamed oo loo yaqaano idaacadda wareegta ayuu ahaa wuxuu u warramay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle maxaad inoo haystay dhinaciisa sugaanta waa heestii goor dhoweyd dhagahaaga ku dhacday aad tiri waaye waayaadna soo xasuusisay samiday caasho cabdi bal codkaagana
markadiga maqnaatide caasho cabdi way kusoo qabanaysa iyadoo codkeeda usii daynaynaa dhegeystayaasha
way muuqda kian mage kama deremehan ima moge madaxiisa wixin u mutaye way muuqda kian mage kama deremehan ima moge madaxiisa wixin u mutaye macaan badno wixin ku maraya mawla ogee ku muujiye marle maqsuudiga yeele macaan badnoobo wixin ku maraya mawla ogee ku muujiye marle maqsuudiga yeele ah markaad iga maqnaatide Ah, mugdi imeel xunaan maraay Ah, markaad iga maqnaatide Ah, mugdi imeel xunaan maraay
Thank you.
maqnaatide mugdi meel xunaan maraaye markaad iga maqnaatide mugdi meel xunaan
waxaan filayaa caashayda meel dheer baad ka raadisay
aad iyo aad bal la gaarin waxaan ka helaa meel ay ku lahayd maantii hore adigaa imuunaya ma hilmaanta diinta adigu noogu darba caasha ku celba shacab dawcadkeeda inaan daba galo ismaaciil way igu adag tahay dee maya la- waad soo dhigaysaaba halkeedii may maalinta loo baahdo hadda maaha mugdi iyo meel xunaan maraaca shacab doomalika ayaa ku luuqaynaysay haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kooxaha real madrid iyo wolfsburg ee dalalka sbain iyo jarmalka ayaa noqday labadii koox ee ugu horreeyey ee u soo gudba wareegga sideed dambeedka ee koobkaasi naadiga real madrid ayaa waxa ay xalay garoonkeeda bernabeyo kaga adkaatay kooxda es roma ee dalka talyaaniga oo ay ku garaacday laba gool iyo waxba goolasha real madrid waxaa dheliyey ciyaaryahan hames rodriguez iyo cristiano ronaldo cristiano ronaldo ayaa waxa uu dheliyey goolkiisii sagaashanaad ee koobka horyaalada yurub waxa uu sidoo kale dheliyey goolkiisii afartanaad ee xilli ciyaareedkan kooxda wolfsburg waxa iyana ay hal gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga gens ciyaar ka dhacday dalka jarmalka real madrid iyo wolfsburg ayaa sidaasi ugu soo gudbay wareegga xiga ee koobka horyaalada yurub real madrid waxay celcelis ahaan ku soo baxday afar gool iyo waxba halka kooxda wolfsburg ay celcelis ahaan ku soo baxday afar gool iyo laba gool dhinaca kalena kulan ka tirsan koobka fa kaabka ee dalka ingiriiska ayaa xalay la ciyaaray naadiga hall city oo martigelisay kooxda arsenal waxaa looga adkaaday afar gool iyo waxba kooxda arsenal ayaa sidaasi waxay ugu gudubtay wareegga xiga ee koobka fa kaabka ee dalka ingiriiska dhinaca kalena caawa waxaa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan koobka horyaalada yurub naadiga zinet san petersburg ee dalka ruushka ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga benfica ee dalka bortugal ciyaartii tan ka horreysay oo ka dhacda dalka bortugal waxaa gool iyo waxba ku adkaaday kooxda benfica dhinaca kalena kooxda dalka ingiriiska ka dhisan ee chelsea ayaa garoonka safon bridge ee magaalada london waxay ku martigelin doontaa naadiga baris saint germain ee dalka faransiiska ciyaartii tan ka horreysay oo ka dhacday garoonka kooxda baris saint germain waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda baris saint germain ay ku adkaatay chelsea waa markii labiyo tobanaad saddex iyo tobankii xilli ciyaaradii ugu dambeeyey oo ay u soo gudbayso wareegga lagaabadi gurigaaga iskaad ama lix iyo tobanaadka ee koobka horyaalada yurub waxaana ay siddeed ka mid a usii gudubtay wareegga sideed dambeedka naadiga chelsea waxa ay goolal ku dhalisay gurigeeda labaiyo labaatankii kulan ee ugu dambeeyey koobka horyaalada yurub markii ugu dambeysay oo ay ku guuldaraysato inay wax goola ku dhaliso garoonkeeda waxa ay ahayd bishii abril ee sanadii laba kun koo iyo toban markaas oo kooxda man united ay kaga adkaatay gool iyo waxba ciyaaryahan diego costa oo ka tirsan kooxda chelsea ayaa waxa uu dheliyey keliya hal gool shan iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey ee uu safto koobka horyaalada yurub waxaana goolkaas uu bishii sebtembar ee sanadii laba kun shan iyo toban uu ka dheliyey kooxda makabi tel aviv ee israa'il naadiga b s g waxay sidoo kale ku guuldaraysatay in ay gool ku dhaliso meel ka baxsan garoonkeeda shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub markaasi oo ay la ciyaartay kooxo ka dhisan dalka ingiriiska waxaana marka keliya ay gool ku dhalisay ay ahayd xa- xagaagii lasoo dhaafay markaasi oo garoonka safo bridge ciyaar ka dhacday ayada iyo chelsea ay ku kala baxeen laba gool iyo laba gool oo sidaasi b s g ay ku gudubtay dhinaca kalena tababaraha kooxda arsenal arsen vinger ayaa waxa uu ka walaacsan yahay dhaawac cusub uu soo gaaray ciyaaryahan aaron ramsey kadib kulankii xalay koobka efa kaabka dalka ingiriiska oo kooxdiisa ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga hall city ciyaaryahankan qadka dhexe ka ciyaara oo la filayo inuu kaalin weyn ku yeesho koobka qaramada yurub ee dhacaya xagaagan oo uu u dheeli doono kooxda dalkiisa ee wales ayaa waxaa la bedelay lix iyo toban daqiiq kadib markii ciyaarta ay bilaabatay waxaa sidoo kale arsenal ka maqan ciyaaryahankooda daafaca ka ciyaara ee lorento kashelni ayadoo sidoo kale bert mertezakar uu soo gaaray dhaawac fudud oo sidaas aan u badnayn hase yeeshee winger waxa uu sheegay in dhaawac ugu walaaca badan uu yahay ciyaaryahan aaron ramsey oo uu sheegay in uu ka dhaawacmay boodada islamarkaana uu filayo in uu garoommada ka maqnaado wakhti aan la shaacin balse baaritaan la samayn doono kadib lagu ogaan doono inta uu garoommada ka maqnaan doono xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaara halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markii hore caasha maxaynu dhegeystayaasha caasha cabdo malika malika ayaynu saaray haye haatanna ma waxaad haysaa hees aad is leedahay maaragtay miiskaad la soo saaraysaa Ah, may may Ha. mid kaloo dhegeystayaasha aad u jecel yihiin laakiin mid dhegeystayaasha aad u jecel yihiin waa shay miro dacar waa waa cod aan duugoobin
adduunyadu wareeriyo welwel iyo dhibaatiyo allo ay badanaayeen warankii jacaylka igu waa beriso wadnahayga kala jaraye adduunyadu wareeriyo welwel iyo dhibaatiyo allo ay badanaayeen warankii jacaylka igu waa beriso wadnahayga kala jaraye wadka waad samirtaa wixii muuqdo aan qabo waxay waatan oo kale wadka waad samirtaa wixii muuqdo aan qabo ismaaciil wadaaba meel ku dhakanaa ma jira may waa waxay tegi doontaa in maalinta ugu dambaysa labadeenna kaba naloo keeno may anugu sheekada kuma jiro ee shay miro dacar heestaas uu ku luuqeynayay waxay gabagabo tahay idaacadda duhurnimo caasho cudi anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ah ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda dambe ku kulmayno nabadgelyo kama waraysane warqaadaha This program has come to you from the Voice of America, Washington.
weydiimahaygii kama helin jawaabo wacan kama waraysane wakhti bay la sara kacay wakhti bay la sara kacay